ciid wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha dalsono qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga oo saaka si weyn looga ciido guud ahaan waddamada islaamka madaxweynaha soomaaliya oo uga hambeliyeeyey dhammaanba muslimiinta meel kasta ay joogaan munaasabadda barakeysan ee ciidulfidriga ra-iisul wasaare rooble oo shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda islaamka uga hambeliyey munaasabadda ciidda barakeysan ee ciidulfidriga madaxdii hore ee dalka oo shacabka soomaaliyeed uga hambeliyey maalinta koowaad ee munaasabadda ciidda madaxda maamul goboleed dalka iyo si ou siyaabooyin kala duwan uu hambali ugu diray shacabka soomaaliyeed maadaama ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo masjidka isbaaysiga islaamka kula oogay salaada ciidda hambalina u diray shacabka soomaaliyeed wararka caalamkan waxaa ugu waaweyn dhammaanba waddamada islaamka oo maanta si weyn looga ciidayo maalinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha may laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada warka radio dalsan oo dhammaantiis baan ku eegi doonaa munaasabadda ciidulfidriga maalinta koowaad guud ahaanba shacabka soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kastay joogaan ayaa maanta waxaa si weyn markaa loo xusayaa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga oo markaa maanta ay tahay maalinta koowaad waddamada islaamka iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ayaana markaa si wadajir ah u xusayaa islamarkaana meel kasta ay joogaan iskugu soo baxaya dadka soomaaliyeed dhinacyada kala duwan ee dowladda ayaana dhankooda hambalyo u diray waxaa kamid a dadka ka hambaliyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo munaasabadda ciidulfidriga maalinta koowaad awgeed shacabka soomaaliyeed la wadaagay dareenkiisa ku aadan hambalyada uula wadaagayo madaxweynaha muddaxileyntiisa uga dhammaatay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfidriga oo maanta ku beegan madaxweynaha ayaana sidoo kale shacabka soomaaliyeed guud ahaan wuxuu ugu baaqay inay iscafiyaan maadaama ay tahay maanta maalinta koowaad ee loo dabaaldegayo munaasabadda ciidulfidriga maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in maanta oo kale shacabka soomaaliyeed guud ahaantoodba ay iscafiyaan maadaama ay tahay maalin weyn loona baahan yahay in dadku is saamaxaan sidoo kalena waxa uu sidoo kale shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay taakuleeyaan dadka taagta daran ee ku sugan gudaha dalka kuwaasoo iyagu aanan haysan dhar ay ku ciidaan sidoo kalena sheegay in loo baahan yahay in la iskaalmeeyo madaxweynaha hadalladiisa iy ka mid ahaa
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr waxaan ugu hambalaynayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan dadka soomaaliyeed munaasabaddan barakaysan ee ciidulfidriga bishii ramadaan waxay ku suntunayd cibaado sadaqo iyo iscafin iyadoo habeen iyo maalinba aynu alla ka baryaynay dembi dhaaf naxariis iyo in uu naga aqbalo acmaasheenna wanaagsan walaalayaal waxaan idinku boorinayaa inaynu sii joogteenno dhaqamada wanaagsan ee aynu mudnaanta siinay muddadii bishii ramadaan kuwaasoo igu horeyso kaalmada iyo u gargaaridda dadkeenna danyarta ah ka shaqaynta danta guud iyo ducada ku aadan inuu alle inoo wanaajiyo dalkeenna naguna gallado amni xasilooni iyo barwaaqo munaasabadda ciidda waxaan doonayaa inaan farxaddeeda si gaar ah aan ula qaybsado halyeeyada ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo habeen iyo maalinba u taagan xaqiijinta amniga shacabka soomaaliyeed iyo difaaca dalka iyo sharafta dalkeenna iyagoo u huraya waxa ugu qaalisan ee qof bini aadanah uu ku bixiyo taasoo ah naftooda iyo noloshooda in shacabka soomaaliyeed sannadihii lasoo dhaafay ay si nabad ah ku soomeen bisha ramadaan waxay ku timid alla fadligiis ka sokow halgan iyo howl badan oo ay qabteen ciidanka soomaaliyeed maadaama uu jiro cadow argagixiso ah oo duulaan ku ah dalkeenna caddaystayna inuu xoojiyo dhagartooda maalmaha cibaadada ee bisha ramadaan walaalayaal sida aada wada ogsoon tihiin waxaa waajib ku ah qof kasta oo muslima oo awood u leh inuu bixiyo fitrada caawa ama ilaa salaada ciidda ka hor taas oo ah kaalmo aynu ku kabayno nolosha dadkeenna danyarta ah arrintani waxa ayna xasuusinaysaa ahmiyadda ay leedahay inaan isu naxariisanno kana warqabno dadka waalaheenna ah ee nugul waxaan alle ka baryayaa inuu ciidan ciiddeeda kale nagu gaarsiiyo camal iyo cibaado san dalkeenna iyo dadkeennana uu ku manaysto naxariis horumar iyo barwaaqo ciid mubaarak wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shacabka soomaaliyeed la wadaagaya munaasabadda maalinta koowaadda ciidulfidriga dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa dhankiisa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadaha islaamka ugu hambeliyey munaasabadda ciidda barakeysan ee ciidulfidriga oo maanta ay tahay maalinta koowaad cabdirasaaq muuse axmed sakaaf ayaa faahfaahinayay
xilli maanta dunida islaamka loogu dabaaldegayo inay tahay maalinta koowaad ee ciidulfitriga gaar ahaan soomaaliyana ay u tahay maalinkii koowaad ayaa dhanka kale hogaanka ugu sareysa dalka waxa ay markaasi hambalyo ku aadan munaasabada ciidulfitriga ay u dirayaan shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamka ugu hambeliyey munaasabadda ciidan barakeysan ee ciidulfitriga waxaana markaasi ra-iisul wasaaruhu uu markaa ka hadlay munaasabadda ciidan isagoona sheegay in mahadoo dhan alle u sugnaatay waxauna markaasi eeba uu u bariyey in markaasi bishii barakeysneed ee ramadaan ay lasoo soomay inuu ka aqbalo soonka iyo acmaashii wanaagsaneyd waxaana sidoo kale uu ra-iisul wasaaraha dalka ugu baaqay dadka ilaahay subxaanahu watacaala markaasi uu waxsiiyey in markaa ay gargaaraan walaalahooda muslimiinta ah ee aan markaa iska bixin karin ciidda isagoona sidoo kale sheegay in ay tahay maalin markaasi mudan in garab la siiyo waxaana sidoo kale uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan dhanka doorashooyinka isagoona sheegay in arrimihii idil ay kusoo wanaagsan ay kusoo idlaadeen si wanaagsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa hambalyada munaasabadda ciidda ugu hambeliyay guud ahaan shacabka soomaaliyeed isagoona baaq u diray ka uu ku aadan in la iscaawiyo wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo munaasabadda ciidul ciidan barakeysan ciidulfitriga ah kullu caam wa antum bikhayr waxaa mahad oo dhan ay u sugnaatay alla subxaanahu watacaala oo ciidan noogu dhameeyey nabad iyo caafimaad bishan barakeysan waxaan leeyahay ramadaankii si wanaagsan ayuu noogu dhammaaday allah naga aqbalo soonka iyo acmaashii wanaagsaneed ee aad la timaadeen dhammaan shacabka soomaaliya meel kastoo aad joogtaan sida aada la socotaan ciiddu waa munaasabad farxadeed sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka eeb waxsiiyey in in la caawino dadka danta yar agoonta masaakiinta lagana farxiyo iyaga iyo qoysaskooda si ay u dareemaan farxadda ciidda walaalayaal munaasabadda ciidulfadriga sanadkan waxa ay kusoo aaday iyadoo uu xaalku aada uga duwan yahay sidii uu ahaa sanadkii hore xilligan oo kale markaasoo ay dalku ka jirtay xaalad amni iyo siyaasadeed oo aada u kacsan taas oo la xiriirtay doorashada dalka iyo heshiis la-aanta siyaasadeed ee dalka ka taagneed alla subxaana watacaala mahadii sanadkan waxa aan farxadda ciidda u dabaaldegaynaa iyada oo howlihii doorashada soo gaareen heer gabagaba ah kadib dadaal iyo shaqo badan aan wadagelinay sidii dalka doorasho uga dhici lahayd runtii caqabadihii naloo dhigay iyo iskudayadii laga lagu xagaldaacinaya doorashada dalka waxa ay ahaayeen kuwo aada u waaweyn hase yeeshee waxaan uga soo gudubnay dhabar adeeg iyo daacadnimo waayo waxaa naga go-nayd dhammaanteen in ay dalka doorasho ka dhacdo alla subxaana watacaala ayaa markas horto mahad iska leh waxaa alle mahadii ah in go-aankaygii ahaa in aanan dano shaksi ah ama siyaasadeed aanan ka dhex raadin doorashada iyo wax badan ayaa wax badan inoo sahashay alla subxaana watacaala ayaa markasta mahad iska leh waxaa alle mahadii ah in go-aankaygii ahaa inaanan dano shaksi ah ama siyaasadeed ka dhex raadin doorashada ay wax badan noo sahashay saad la socotaan dhowr jeer ayaan shacabka soomaaliya ugu celceliyey dana shaksi ah ama dana gaar ah kama lihi hawshan aan wada ee doorashada ah laakiin shacabka soomaaliyed markasta siyaasiyiinta waxay dhahaan siyaasiyiinta lama aamini karo laakiin shaksiga ayay ku xirantaa rabaa inaan fahamsiiyo saa darteed markasta waa iga go-need inaanan wax gaar ah ama dana gaar ah aanan ka raadin doorashadaana igu dhacdo si nadiif ah sidiiba dhici jirtay waxaa suurtagal ii ahayd in aan madaxweynenimo isu sharaxo ama doorashadana u maamulo si aan u adeegsado damacayga laakiin waxaan goostay in aan dib u dhigto hankaygii siyaasiga ahaa si aan dalkan u badbaadino doorashada runtiina waa iga go-need in aan damacaygii dib u dhigo doorashadan si ay noogu suurta gasho taas macnaheeda ma ahan in aanan lahayn han siyaasadeed balse waxaan gartay in aan u tanaasulo danta qaranka sababtoo ah haddaanan danta qaranka u tanaasulin wax badanoo maanta ii suurtooday iima suurtoobi lahayn marka taas qalbiga gashta insha allah hamigeyga waa jiraa waana imaan doontaa waqtigeedii laakiin xilligan waxaan u tanaasulay shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed badbaadinta ummadda dhammaan intaasoo dhan ayaan u tanaasulay ugu dambeyn anigoo u hambalyeynaya dhammaan guddoonka la doortay ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk jamhuuriyadda soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa in ay dedejiyaan doorashada madaxweynaha dalka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayuu ahaa dhinaca kalena midooda musharaxiinta madaxtimiha ee soomaaliya ee dhankooda shacabka soomaaliyeed la wadaagay munaasabadda ciidul fidriga hambalina oo la wadaagay meel kasta guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay joogaan waxaa ka waramaya cali aadan axmed
iyadoo ay ku beegan tahay maanta maalintii koowaad ee ciidulfidriga ayaa midooda musharaxiinta waxay guud ahaan ummadda muslimiinta ay gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ugu hambaliyeeyeen maalintii koowaad ee ciidulfidriga med ahna gudoomiyaha midooda musharaxiinta ayaa markaasi hambalyo u diray dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed iyo muslimiinta dunida oo dhan waxaan ummadda soomaaliyeed la wadaagayaa hambalyada ciidulfidriga waxaan alla ugu baryayaa inuu naga aqbalo cibaadadii bisha soonqaad ayuu yidhi sidoo kale fadliga iyo farxadda ciidda awgeed waxaan markaasi ku baaqayaa in dadka soomaaliyeed ay iscafiyaan iscaawiyaan gaar ahaanna markaasi la badiyo sadaqada iyo garab istaagga danyarta sidoo kale waxaa markaasi maalinta oo ah maalinta koowaad ee ciidulfidriga dhankiisa markaasi bulshaweynta soomaaliyeed kula wadaagay hambalyo maalinta koowaad ee ciidulfidriga ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre waxaan guud ahaan muslimiinta ku nool daafaha caalamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ugu hambaleynayaa munaasabadda ciidulfidriga waxaan alle uga baryayaa inuu naga aqbalo camalkii samaa iyo cibaadadii aan soo gudanay bishii barakeysneyd ee ramadaan bulshaweynta soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa in munaasabadda ciida ciidda awgeed ay ka qayb qaataan farxadgelinta iyo kaalmeynta danta yar dadka soomaaliyeed ee daruufaha nolosha ay haystaan daafaha dalka ayuu yidhi ayna markaasi fuliyaan dardaarankii nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee sidoo kale waxaan qof walba ku boorinayaa inuu fidiyo farxadda ciidda markaasi uuna markaasi salaan iyo bariido farxadeed gaarsiiyo qoyska deriska saaxiibada u dhow iyo qaraabada dhanka kale markaasi isagana waxaa markaasi hambalyada ciidda markaasi la wadaagay muslimiinta iyo bulshaweynta soomaaliyeed markaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isagoo markaasi ugu hambaliyeeyey maalinta koowaad ee ciidulfidriga oo markaasi guud ahaan ummadda muslimiinta iyo gaar ahaan bulshaweynta soomaaliyeed ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa la wadaagay farxadda iyo farxadda maalinta koowaad ee ciidulfidriga isagoo markaasi guud ahaan bulshada bulshaweynta muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey waxa uuna yidhi bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan lahaa ciid mubaarak ciid wanaagsan ciiddan ciiddeeda iyo ciido kaloo badanba nabad iyo amni iyo xasiloono iyo deganaanshiya allah nagu gaarsiiyo ilaahay haisukeen cafiyo acmaasheenii bisha ramadaan ee dhammaatay ilaahay hanaga aqbalo kuwii ilaahay u dembi dhaafo oo fadliga ramadaanka iyo cibaadada acmaasha saalixa ilaahay uka aqbalo allah naga dhigo intaa kadib dadka soomaaliyeed waxaan leehay walaalayaal dalkeena duruufo adag uu ku jiraa maalmihii faraxa maalmihii maxaan ku iraahdayey ciidda oo qalbi wanaaga ay ku jirnaa waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed ee walaalaha ee muslimiinta ah ee soo soomay soddonkii maalmood ee lasoo dhaafay inaan talo ku siiyo walaalayaal alla isku naxariisto yaani dhicin walaalka soomaaliyeedow ama walaasha soomaaliyeeday in caruurtaadu farxaan kuwa deriskaagana aanay faraxsaneyn caruuraha laga wada farxiyo walaalkii gacantiisu gaaban tahay muxuu ahay hala garab istaago kuwa duruufaha gaarka a qabo ee miyiga iyo meelaha fogfog jiraahi si gaara ha loo ogaado maalmahan waa maalmaha ee ugu wanaagsan tahay ee walaalka s- soo sooma inaad ka farxisa iyo ilmihiisaba ay tahay aan soo naxariisano intaa kadib waxaan ku darayaa qodobka labaad oo ah walaalayaal aan iscafino qulubta aan isu furno Eh, ilaahay dembigeenna ha dhaafo ilaahayna hanoo naxariisto aan su naxariisano aanaan iscafino qalbigeenna aan furno ee xumaanta iyo xiqdigaahay waxba sooma kordhiyaan walaalayaal si aan hore ugu soconno wixii dhiba ah oo dadka gaaray iyo dalkaba lama iloobi karo taariikhdeennay ka mid noqotay laakiin inaan caf- inaan iscafino oo aan horey u soconno oo aan midnimada ka shaqeyno oo aan isdhegaysanno oo aanan isdardarin oo aanan ishandadin oo aanan iscabsi gelin yaan yaan muxuu ahaay yaa aada iyo aada u wanaagsan walaalaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan war walaalka soomaaliyeedow walaalkaa kale ha cabsi gelin hadday wax idinka dhexeeyaan wax idindhex maraan la fariiso dhegeyso qanci u sheeg waxa aad adigu ka rabta isaga ku qanci ama ka qanci laakiin inaad xoog iyo awood iyo maanta dheer tahay aada u sheegatay ha yeelin horey ayaan intaas in badan loo soo yeelay lagumana kala caana maalin marka yaanay noo soo noqnoqonin haddii alla yidhaah walaalayaal aan isla fariisanno aan isdhegeysanno aan isqadarino da- walaalkaaga kala dareenkiisa ogolaaw inuu cabiro adiguna aada dhegeysato taasi waa waano odaytinimo intaa ka sokow dalka meel xasaasi ah ayuu marayaa soomaaliya maanta guud ahaan waddo dheer oo mararka qaarkood runtii aada iyo aada u dhib badnayday oo mararka qaarkood kharaaro aad adag in la qaato u baahnayd ayaan soo maray haddii la qaatay qaraaradii aada adkaaya haddii laga gaabiyaba haddii kiis dhexdahay la qaatay haddii mid xoogaa laga roon yahay la qaataba maanta meelaan soo gaarnay waa alxamdulilah ilaahay maadi maanta meesha aan joognaa wax yaraa noo dhiman inta yarta noo dhiman ayaan u baahannahay inaan maxaan ku raha dhammaystirno waxaan si gaara fariintan ciidda uga faa'iidaysanayaa oo aan u dirayaa u hambalyeynayaa mas-uuliyiinta cusub ee dalka loo doortay waxaan sidoo kale u hambal- aan bogaadinayaa baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka waxaan leeyahay walaalayaal ee inta dhiman dhammaystira oo waqti badan oo aan kusii daansho daanshoonno ma haysano eh saacado dheereena aan shaqayno aanan dul qaadano maanta hadday wax naga khaldameen berrey saxmayaan wax badanaa noo qabsoomay waxa noo qabsooma aan eegno waxa noo qabsoomi waaya aanan ku hakanin oo aan meeshaa ku nagaanin horey aan u soconno wixii dhiman ilaahay idinkii beriyaa maalin wanaagsan ah berri qabsoomi doona aada iyo aad ayaan dhammaantiin idiin hambalyeynayaa aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa weli wararkeena ayaan ku guudurnaa madaxda maamul goboleeda dalka ayaa dhankooda ahaa munaasabadda ciidulfidriga shacabka soomaaliyeed la wadaaga hambalyadooda ku aadan haddii aanu ku bilaabno madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa ummadda muslimka gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey farxadda munaasabadda ciidulfidriga isagoona eeba ugu baryay in ciidan ciideeda lagu gaarsiiyo farxad iyo baraare madaxweynaha ayaana si gaara farxadda ciidda la wadaagay shacabka reer galmudug waxaana u hamba- madaxweynaha eebo ka rajiyey in uu markaa naga aqbalo acmaashii suubaneed intii loo guda jiray bishii barakeysan ee ramadaan ayuu yidhi madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor dhankiisa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa la wadaagay shacabka soomaaliyeed hambalyada munaasabada maalinta ciidda ee ciidulfidriga maalinta koowaad ee maanta ay ku beegan tahay axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa sidoo kale la wadaagay iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen iyo madaxweynaha maamulka puntland siciidan kana mid ah musharaxiinta madaxweynaha ee dalka markaana haddii aan aadno qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir ayaa markaa dhankooda ka hadlay dareenkooda ku aadan munaasabada farxadda ciidda oo maalinta kuwaad ay tahay qaar ka mid ah hambalyada farxadda ciidda dadka ku tukaday midka isbahaysiga islaamkana waxay markaas yihiin kuwo aada iyo aada ula wadaaga shacabka soomaaliyeed dareenkooda ku aadan warbixin arrintaas ku saabsan wariyahena cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa inoo haya
waxaan joognaa masjidka weyn isbahaysiga islaamka masjidkan waa masaajidka ugu weyn ee ku yaalla magaalada muqdisho masjidkan inta badan salaadaha ciidda wuxuu kulmiyaa shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho isaga kala yimid toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo madaxdooda intaba waxaa halkan salaada ciidda ku oogay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda muqdisho degmooyinkiisa kala duwan iyagoo soo soonnaa muddo soddon cisha oo ka afxirnaa cunnada iyo cabidda intaba magacii waa maxamed ismaa cali muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay kulla caam waantum bilkhayr ciid mubaarak ciid mubaarak meel walbaa joogtiin waxaan idinka leeyahay nabad ku ciida ciid mubaarak ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan taqbal allahu mina waminkum saalix alacmaal waxaan leeyahay kulla caam waantum bikhayr ummad muslimiinta meel walba ay joogaan magacigu cabdiraxmaan cabdulaahi ku soo ciiday masaajidka weyne isbaaysiga ka yimid degmada weyn ee dharkinle ayaa ka imaaday waxaan leeyahay ummadda islaamka ciid mubaarak aa leeyahay dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan gaar ahaan bahda dalsan t v sidaa ogsoonahay ciidan waa ciidda keliya ee ummadda islaamka isku wada raaceen meel walba ay dunida daafeeda ay ka joogaan bismillaah anigoo ah cabdiraxmaan masuudi maxamed kana soo ciidaystay degmada danilef ee dhammaan muslimiinta ku nool caalamka iyo daafaha caalamka waxaa leeyahay ciid wanaagsan ee kulla caam antum bikhayr taqabal allahu mina waminkum ciid mubaarak calayna wacalaykum ayaa leeyahay saakay waxaan salaad usoo aadnay masjidka weyn isbeesiga ee dhammaan dadka soo aaday salaada aad ayay u faraxsan yihiin waa dad qalbiyadooda isku furayaan waa dad isku xambalaynayaan iyagoo ay ku faraxsan yihiin iyagoo soo soonaayeen muddo soddon maalin ah kadibna maanta ay tahay maalin farxadeed maalin ciideed ay tahay dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaa leeyahay kulla caam antum bikhayr waxaa leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam antum بخير guudahaan ummadda soomaaliyeed ciidan waa ciidulfitr waa ciiddii mataqaanaaye ugu qiimaha iyo qaayaha badnayd dhammaan dunida islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta kale ilaahay subxaana watacaala oo bishii barakaysaneed ee ramadaan ramadaanka noogu dhameeyey waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan dal iyo dibadba ciid wanaagsan kullu caam wa antum bilkhayr waxaan rajaynayna ciidan ciideeda kale ilaahay uu sii naf iyo barwaaqo iyo basbashan ugu gaarsiiyo wallaahi waa farxad waa ujeedaa shacabkiina ku dhex jirnaaba waad dareemi kartaa maantoo kale waxaa waaye waa farxad waa maalintii ugu wanaagsan oo ciid ah marka waxaan leenahay dalka dadka dibadaha ku maqan xamar waa nabaday soo laabta hadalhaynta maantu waxay tahay ciidulmubaarak oo ay dadka isugu marxabaynayaan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir telefishinka dalsan muqdisho
aada buu mahadsan yahay wariyaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir oo masjidka isbaheysiga islaamka markaa qudhiisu ka mid ahaa dadka salaad halka uu ka ogey kumanaanka shacabka iskugu soo baxay halkaana salaada maanta ku ogey warbixintaas noogu diyaariyey warbixintaas ayaa ugu dambeysay warkiisa waxna maad kala socoteen raadiyaha dalsana magaalada muqdisho qaartan dhegeystaay warkan warkiisa intaan ku kulmi doono ciid wanaagsan
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel